maamulka dowlada hoose degmada gaalkacyo ayaa sii wada ololaha nadaafada todobaadlaha ee ka socda qeybo kamid ah degmada gaalkacyo ee gobolka mudug oo ay kamid yihiin wadooyinka waaweyn ee magaalada gaalkacyo si loo xoojiyo nadaafada guud iyo bilicda magaalada gaalkacyo duqa degmada gaalkadraxaanshi xasan jimcaale oo horkacaya olahan ayayaa sheegay in maamulka degmada uu ku go-an tahay in laga hortago wax kasta oo dhib u keenaya nadaafada iyo sidoo kale quruxda magaalada gaalkacyo deegaankana saameyn ku yeelanaya wuxuu sidoo intaas ku daray in tallaabo sharci ah waafaqsan kan laga qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta nidaamka nadaafadda degmada gaalkacyo ee u dugsa maamulka degmada sidoo kale duqa degmada gaalkacyo cabdiraxaanshi xasan jimcaale ayaa farlaamaha ammaanka inay si adagula tacaalaan dadka sida baraarka u caadeystay inay ku xadgudbaan nadaafadda iyo bilicda deegaanka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug
kaambeynkii nadaafadda ahaa oo runtii isugu jiray in magaaladan la nadiifiyo waxyaalaha sharci darradaah waddada ku jirana laga qaado ilaahay baa ku mahadsan noo suurtogeliyey maanta oo aan soconno maalintii afaraad ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa bulshaweynta reer gaalkacyo inaan ugu baaqno kiliibkan ujeeddadiis waxaa weeye inaan u baaqno bulshada walaalayaalow ilaahay ka baqa jidka ixtiraama badbaadiya caafimaadkiinna iyo noloshiinna iyo aakhiradiinna ka daaya dhibaatada waddada ku haysaan oo qashinka leh oo dhagaxda leh oo taayirada leh oo qashin kale leh oo wax kastoo aad awooddaan aad jidka ku shubaysaan ka daaya bulshaweynta reer gaalkacyo meel walba aad joogtaa xaafad iyo dhammaan waddooyinka waaweyn iyo suuqyada waxaan rabnaa ugu baaqo in waddadana laga baxo nadaafaddeedana la dhowro intaasaan rabnaa ka codsanno bulshada iyadoo loo eegayo shareecada islaamka waxay ka qabta dariiqa ayadoo loo eegayo nadaafadda iyo nolosha ayadoo loo eegayo qof kas uu maaragtay dhowranayo dardaarankii diinteenna islaamka ay dhafartay waxaa aad u xanuun badan ayadoo ummaddii loo shaqaynayo oo qofkii meheradda la hortiis looga shaqaynayo in asaga laga shaqayn waayo baana ugu baaqa in laga qayb qaata kaambeynka nadaafadda ilaahay dartiis baa shaqadan loo hayaa cid fornaatiyo dhaqaale ku qaadanaysaa ma jirto walaalka iyo walaasha reer gaalkacay ku sugan iyo waalidiinta waxaan ka codsanaya qof kasta uu ajir ka raas oo qayb ka noqdo inta ka dhiman shaqadu waa soconaysaa insha allahu tacaala shaqaduna waa soconaysaa joogtay u soconaysaa waxaan qof kasta ka rabnaa shaqadu meesha ay maraysa inuu kala jaan qaado subaxa meel bay ka bilaaban doontaa in xoogga la sadaqaysto maskaxa la sadaqaystaan codsanaynaa ololaha nadaafadda toddobaadlaha ayaa qaybka dadaalada maamulka dowladda gaalkacyo lagu doonaya lagu horumarsho adeegyada bulshada fayadhowrka iyo ilaalinta bilicda degmada gaalkacyo ee gobolka taas oo qayb ka qadanaysa sidii loogu hortegi lahaa caqabadaha ku gadaama nadaafadda degmada gaalkacyo ayna ka shaqeynan maamulkii laga hortago cid kastoo qayb ka qaadanaysa sida u wasaqay lahayd deegaanka